جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kulan wadatashi ah oo looga hadlaya sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan konton ruux oo walaalaha muslimiinta falastiin ayaa ku shahiiday duqeyn cadowtooyo oo sahyooniyadda yuhuudda ay ka geysatay magaalada khaza wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad tasxiix ah oo bilooyin socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dilal iyo dhac baahsan oo ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyooley ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha aflaamta geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax sabtiya taariikhda hijrigana waa afarta bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxaasi waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen askarta kufaarta xabashida itoobiya waxa uuna qaraxaasi si gaar ah kaga dhacay eeraboorka magaalada baydhabo oo saldhig weyn u ah xabashida itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo itoobiyaan ah kuwaasi oo dhaawacyadoodu culus yihiin dhanka kale wilaayadii hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi waxaana dhawaqa qaraxa si aadah looga maqlay xaafadaha magaalada beledweyne qaraxyadan ka kala dhacay beledweyne iyo baydhabo ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ay laba qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta burundi oo ku lugeynayay deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay waxaana qaraxyadaasi ku baktiyey laba askari oo burundiis ah mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labiyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga sida warbixintan uu ku hayay cabdulqaadir rabbaani
إخاء الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعتقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنطلبه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم لقاء تعارفنا صحابا تآلفنا اقترابا تآلسنا بود ولله
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad lix daqiiqo oo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kunaaroqoafartanka hijri oo ku beegan sannadka labakunaafarlabaatan gaar ahaan qaybta kobcinta xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabul mujaahidiin deegaanka daymaay ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa laga qaybiyey xoolo badan oo la siinayay dadka mutaystay sakada xoolaha nool maadaama mashruucan uu ahaa kobcinta xoolaha ayaa masaakiinta xoololeyda ah waxaa la siinayey min soddon ilaa iyo shan iyo soddon neef oo ari ah si sannadka soo socda iyaguba ay u noqdaan dadka sakada bixinaya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ee u warramay kataa'ib al ikhbaariya اختلافي ومن قلبي أنت صافي
magayga cabdulaahi cabdikariim abdulaahi cabdicali soddon neef ari ina la iisiiyey maaragtii oo walaayada islaamka ii siisay inay sanad kadib si keligiigu rabo goboleedkan ilaaha barakeeyo maga gacantiis goor kor allaha ka dhigo
علي جناي عبد الله يلا يرادا وعلي سي شدن الشنف وعلي سي سي وليد اسلام سند كان سند كي وعلي اللي يقول ربا انت او ما عرفت وليد انا كتاجره او ما عرفت انا او زكل يقال تاسا خرج هاي انا عبد الله يرادا ود ولله احتسابا وبحر الحب مادا بنا شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخي هاك ائتلافي ومن قلبي التصافي معan cali ibrahim waxaa la ii siiyey soddon iyo shan neef laakiin gaadiin siisay allah jar iyo xasaan allah ka sii
أنت صافي نمضي لا نبالي إلى المجد المنافي إلى المجد المنافي magacaygu macalin xasan maxmed waaye maanta waxaana siisay wareegi soddon iyo shan neef waaye waxaana siisay harakada shabeelle hoose soddon iyo shan neef ana siisay allah barakeeyo daalad alla nagu diyo magaceega waa haajiw abdi haajiw abdicali soddon iyo shan neef aa lii siiyey walayada shabeellada hoos oo deemaya liigu siiye intii i siisayna guul iyo gargaar allah siiyo gaaladan allah jibiyo gaalada allah jibiyo anigan ilaahay aa ii barakeeyo moorad iyo halkii laga soo bixina alxamdu lilaahi allah u barakeeyo intaasaan leeyahay
إلى المجد المنافي أخي هاك ائتلافي ومن قلبي أنت صافي نمضي لا waxaa la ii siiyey macagayda aliyow macagayda aliyow guri ku waaye soddon iyo shan neef la ii siiyey yaa ii siiyey xarakada mujaxidiin khayr allah kusoo ilaahay ha barakeeye intii hoolahaas an dhaqo oo ilaahay ii barakeeyo hoola ilaahay iiga dhow
magacayga murshid nuur maada waaye soddon iyo shan naf eri ah la ii siiyey ilaaha ii siiyey walaaladaa ii siiyey gacanteeda kor allah ka dhigay gaalada dhulka allah ka bar
إلى الله
ma ahan markii ugu horreysay oo maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin qaybtiisa kobcinta xoolaha ay sidan oo kale dhulka uga soo qaadaan xoolo la duruufoobay oo ku faqriyoobay kadib markii xoolahooda ay saamaysay abaarihii dalka hore oga dhacay waxaana allaah fadligii dib u soo laabtay xoololeydaas rajadoodii iyo noloshoodii kadib markii maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin uu gacan ku qabtay waana tallaabo uu allaah waafajiyey mujaahidiinta
يؤلفه صفاء ويزداد بحسن إذا تم لقاء تعارفنا صحابا تالفنا اقترابا تانسنا بود ولله احتسابا kulan wadatashi ah oo looga hadlaya sida loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan faahfaahinta warbixintan cazaam carafaad ayaa inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashiya u dhexeeyey guddii ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waalidiinta iyo waxgaradka ardayda macadka qurdaba ee farciisa degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay gudaha degmadaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayan lahaa goobaha waxbarashada macadkan aad baan maxaa la yidhaahdaa fursad ugu helnay ilaah ku mahadsan bacdallaahi walaalihii noo keenay ayaan ku mahadanaynaa waa lagu liibaanay ardayda maadaama iskuulna u furreen waalidiinta intooda badanna ay jecleen meelaha ridada ay joogta carruurtooda in geeyaan Een, waxay noqotay walax ilaahay noo soo diray oo anikarna minxa oo ilaahay na siiyey oo iyagu noo noqday macadkan qurdobo owlaadii hadday tahay tayadoodii waxbarasho haddii tahay meel aan annaga ku aaminin karno qalbiga inuu ku degay haddii tahay waa maasha allah marka waxaan leenahay waxaa ka dhiman maxadkii waa dhow yahay sanadii lawa waxay ka dhimanba sida ilmaha kula horeeyaan maxaa ka dambeeya marka baahida koowaad oo noogu daran oon maanta cusbanayn waxay tahay jaamacadaha walaalaha ama walaayaadka kale ay heleen sida alqimoo kale inaan helno ka walaaye ahaan isku xirka waalidka iyo madrasada ama dhinaca gudaha laysagu xiro gudaha loo sameeyo ama u yeeritaan bilaa oo lagu kala warqaato maalan hadeer waxaa joogta waalid in mudiirkii ama mucalimiintii intii hadba loogu talagala soo fariistaan nin walba cunugiisu meesha uu maraayo waalidkii laftiisa waxma wada yaqaaniin cunuga waxbaa loo soo dhigaa ma ku kontarooli karo waxaa laga yaaba waalidka inuu waxbarashadiina jecel yahay haddana uusan wixii aqoon u lahayn in haddii la helo marka bil maaloo kale fadhi wadahadal wada fariisi aduu jiro cunugiisu mustaawaha uu maraayo meesha uu ka liito in laba waalidka iyo macalimiinta madrasada ama mudiirka hadba sidii rabaha loo dhigee in xiriir noocaasi jiro waxaa muhiim ah kulamada noocan oo kale in maaragta mar weliba la soo celceliyo si maaragta dadka hamigooda uu kor ugu kaca meelaha cilada iyo maarata dacfiga uu ka jira laisla garto laisla fiiriyo waa horta waa ku boorina marka hore in kulamadan oo kale ay soo noqdaan ama heer gobol ha noqoto ama heer harag ha noqoto markasta laiska warqabo sida marka waaye ay waxbarashadii ay ku zaa'idi leeday ku socon laheeday waa muhim macalimiinta iyo waalidiinta inay isku xirnaadaan arrinkaas waa wuxuu u yahay muhimuu u yahay keliya waxa aan ka codsanayno ama aan soo jeedin lahaa waxay tahay in ardayda laga madnuuca moobeelada ay usoo qaadanayaan maxadka xoogaa waxaa ugu imaanayo culeysyo ama habsaan ama waxyaabo kale oo markaas laga yaabo waalidiinta kamid ah haduu mid ka reebo kii adiga aad ka reebtay in ku kale oo soo qaatay oo aan laga reebin uu maxadka kula tacaamulo arrinkaas horta waan codsan lahaa kulankan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay guddii ka socda maktabka tarbiyad iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan iyadoona ay booqanayeen iskuullada ku yaala wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam in ka badan konton ruux oo walaalaha muslimiinta falastiin ayaa ku shahiiday duqeyn cadowtooyo oo sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza nuur cali warsame abuushayib ayaa warbixintan inoo haya sida lagu soo waramayo waxaa saacadihii lasoo dhaafay shahiiday in ka badan konton ruux oo falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gudaha magaalada khaza kuwii toban ka mid ah dadka la dilay oo ay ku jiraan dumar iyo carruur ayaa lagu duqeeyey toondhooyin ku yaala xaafadaha barakaca ee almawaasi sidoo kale maamulka gumaystaha ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeeyey xarumo loogu adeego dadka falastiiniyiinta oo ku yaala gudaha magaalada khanyunis ee marinka khaza hay-adaha caafimaadka ee gudaha magaaladaasi ayaa weli ka dayrinaya qaar ka mid ah xaaladaha dadkii ku waxyeelooway duqaymihii xoogganaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay dhanka kale waxaa marinka gaabaabsi ku ah agabka caafimaadka xilli hay-adaha gargaarka loo diiday inay soo geliyaan wax gurmad ah taasoo beddelkiin uu gumaystaha hawada sare muslimiinta uga wado duqaymo xooggan oo galaafanaya nolosha tobaneeyo falastiiniyiin ah
mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad tasxiix ah oo bilooyin socotay u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari waa xafladdii ugu horreysay ee noocan oo kale oo khitaami ah oo aan u soo joogo iyadoo loo xiraya macallimiin soddon iyo saddex ah tiradooda ay dhan tahay muddo lix bilooda qaatay tasxiixa qur-aanka kariimka ama tasxiixu tilaawa waa xafladdii iigu horraysaan ka qayb galay taasuna waxay ii tahay farxad weyn xalaqaad kale hadda way jiraan degmooyinka kale ka furan way socdaan laakiin weli wakhtigooda ma dhammaan munaasabad ballaaran oo gebagabo u ahayd dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka qabsoontay masaajidka dabaqaynka ee magaalada taasoo soo socotay muddo ku siman lix bilood xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jimciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah maamulka sare ee macadka imaam sakhaawe ee lagu barto culuumta qur-aanka marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgaradka deegaanka ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah hadduu macallinku kolba waxa uu dadka barahayo ama uu xambaarsan yahay waxa uu ka aaminsan yahay buu soo gudbinhayaa hadduu ka aaminsan yahay wadiifo yar oo lacag yar uu ardada kaga qaato noloshiisana uu ku dabaro intaa hadday tahay ahmiyaddiisa asaguna wax weyn ma soo kordhinayo arday fiicanna ma soo saarayo hadday laakiin ahmiyadda ay noqoto macallinka mujtamacan diintooda wax ka bedel tii nabigana ku soo dabaal calayhi salaatu wasalaam himmadiisu iyo ahmiyaddiisu hadday tahay asna wanaag badan buu la kulmayaa dad fiicanna wuu soo saarayaa intaasi kadib macalin muhdi oo ah mid ka mid ah macalimiintii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii lixda bilood ay soo qaateen ee tasxiixa qur-aanka kariimka warbixin yaroo kooban oo aan maaragtay haddaan ka bixiyo waxa isu keenkeenay masaajidkan maanta iyo xafladdan waxaa weeye tasxiixulqur'aan u socday macallimiinta magaalada bu'aale oo bilowday kowdii muxaram hijri macallimiinta ardada ahaydee wax baranayseen oo tiradooda guud waxay ahaayeen soddon iyo saddex arday ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisa dhammaantoodna way dhammaysteen dhammaantood nabad bay ku dhammaysteen ilaahay fadligiisa nabad bay noogu soo dhammaatay iyo nicmo intaasi waa macluumaadka iyo maaragtay isu keenkeenee maanta halkan isugu nimid inay dadku ay ogaadaan mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa aburuqiya oo ah mas-uulka lajnada tasxiixa qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah
shayga saddexaad aniga dardaarmayo waxaa weeyaan lijamiici alumma aan u dardaarmayo waxaa weeyaan waxaan leeyahay القرآن القرآن يا أمة الإسلام القرآن القرآن يا أمة الإسلام إن قرآن لو استاغو لو كعو لبرتو لغونا دقم مسلداس وان ليه مسلدا إذا دردارن كيدا وحن دردار ما يا أمد إسلام كي أردن نوعيدو ذكر دوون رجالا ونساء marti sharaf kala duwan oo munaasabadda ka hadashay kadib ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray islamarkaana ku dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macalimiinta qur-aanka ee degmada bu'aale waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish kaalinta koowaad macalin yoonis yacquub cabdiraxmaan macalin yoonis boqolkiiba boqol yuu keenaa liya tisciix maasha allahu dha jazaaka allahu khayr ilaaha ku barkay jazaaka allahu khayr ilaaha ku barkay kaalinta labaad macali cali cabdulaahi ibraahim macali cali cabdulaahi ibraahim jazaahu allahu khayran macali cali boqolkiiba sagaashan sagaal yuu keenay labada macalin kalama dhacaan jazaaka allahu khayran yaa macalin cali maa shaa allahu tabaaraka allah macalinka saddexaad macali xuseen maxamed cumar fadal macali xuseen macali xuseen jazaahu allahu khayran boqolkiiba sagaashan sideed yuu keenay raggu waa isdaba joogaan jazaaka allahu khayran yaa macallim ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala dee raggu hadday tartamaan weligeed raggunbaa ku hormari jiray meeshan waad ka wada aflaxdeen ilaahay ha idin barakeeya jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dowradan lixda bilood ah ee macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada bu'aale loo soo idleeyey ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo ka dhacda guud ahaan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid bukhaari dadweynaha ku dhaqan deegaanka biyoole iyo wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday taxanaha aflaamta geedigii gurguurta guul mise gebidhacleen oo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tiyeglow ayaa saacadihii lasoo dhaafay goob fagaare ah ku daawaday shantii xalqoh ee geedigii garguurta guul mise gibadhacleen kuwaas oo lagu soo bandhigay jaxiimadii xasan garguurta uu kala kulmay furimaha dagaalka labadii sano ee lasoo dhaafay aflaamtan oo inta badan lagu soo qaatay weeraradii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ay ku jebiyeen qabkii xasan garguurte ayaa dhanka kale waxaa ku larnaa hadallo ay jeediyeen siyaasiyiin iyo madax kale oo murtadiin ah kuwaas oo warbaahinta eedeymo kulel isku marinayay kadib markii ay ka muraaljabeen colkii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga reer biyooley oo si weyn u sugayey aflaamtan ayaa soo buuxiyey halkii lagu daawanayey iyagoona daawashada kadib dareenkooda la wadaagay warbaahinta andalus dumaadhureyn deegaankayna ay biyoolay filin uu kumay fiirsaday alkataa'i fasaarti maasha allah ilaahay ha barakaaye ad qiibta koowaad ilaahay qiibta shanaada fiirsadi may aragay geedigii gurguurta guul ama gebadhacleen may liyaabay usu olleh al-shabaab haagan maaragnay dhuluku haagaw hangalla weela usa inlahay laba maalmood iyo maaragnay yahning hirta inlahay soo ma aragay dhabna haysada maasha allah ilaahay raxmaankan ha guulay jaahidiinta allah ha guulay meel kasta rogaan laakiin may inka baagay gaalada namiyow horta mayba waaye gurguurta mayba dabasinkaridi isiinba si sheegada haytaan gurguurtana khiyaane mar welba latiin markiisan dhamadaasan laymay khiyaanada argaasana isagoo hiskiin qabtaan khiyaanada ma argaasan maya marka may lahaa ha ku tawba sheentaan gurguurta hooba adayna silay ka socota muddo daba ka shabtay adayna mayba waaye adoo gowrac lakiin jiida waa araga doonta insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay mahadle oo ku gaalada maarne fasaad iyo maarnaantanani tusi iyo olu maarne la dulaayay ilaahay dulaaysaday hasan garguuriti iyo iidinsha iyo bakti iyo imay fadaana iniyo ilaahay dartisan hanuuna islaamka maarne garabsiya ya fadaan maarne wala fiirsamay badanka yaa badanaaytay garguurita oo maarne anta surinaayay iyadan dulaaysanayay yaabanaayay ya maarne inka yaa badanaayt iyo gaaladiis iyo baktiyey yaa inka yaa badanaayt ma in mogoda inta islaamka raayadiis safayl an lalmadahayto gaalada raayadii hoos marti amarna yaa in mogoda alxamdulilah ilaahya ka mahadsan oo kamayba eedan daawanay filinkii oo mujaahidiinta cusubaahay oo isoo noocnooce lahasaariya daawanay mayba eedan araani oon ka faraxnay bootadii hasan garguurta intuusku sheegay iyo bilaayadii isukadhiidii rafaadka isukadhii iyo quruxda yaabyo uu ka aragnay waa usu bootayaay bootooyinkiiyo dawkadhon sheegeen iyo fashilaadii oo ka dhiidi baktijo inta warina uu ka kafraaxaysani eedalin daawadi mujtamaca fara badan magal iyo balaanle fara badan iyo dhallinyaro leh xiisayaan ay tan ku qaybgaleen dareenkii haddii uu ka aan qiyaas ma qiyaaso kor dad badan ah ee la jara dareenkan may buwa ma been samay wa artagay uu ka eedan ka faraxsagna waa una daawani magaaladan biyooley eed iyo xiisayaan hatta ciyaalkii kaan ma aragnay idan ku tabni hadhuumi doono meel hadhuumi daawadan aragnay marka xiisagii waan daraadiye walbada fiirin alkataabku fiirsan oo fiirin fiirinkaas oo ka saabsan mujaahidiin iyo murtadiin dagaalamaayaan mujaahidiinta ilaahayna garab shogalay ilaahay murtadiintana ibi war fayl ee fiirsanay mujaahidiintii oo nin dhagngrideen inshaantin mahadaan ku hayn xasan sheekh maxamuud boobtadiis beentiis wal aragay safku ma erfadnay mujaahidiinta nigi quriito kabaan oo murtadiinta laha ku dhagaaga iyo u foodiyo jaranta diin ilaahay walban ka saabsanayn yaa bannaankun lakaleeyacay ma erfadnay inay jeesadaano diinta ilaahay jeestaan og jihaadka uqiibgaadaan erfadni shaashada war wanaagle faylay ku moogdahay oonay oo arday diinta ilaahay in la korkorweelay mujaahidiinkati oo filinkana gaaladana ka jabtay filin fayleyna arday lahan insaari aan ka mahadiyahayn ilaahay aan ka mahadiyaan aflaamtan ayaa ka mid noqonaya kuwa ugu hadalha inta badan muuqaalada alkataa'ib maadaama ay bannaanka keeneen fashilka kooxda riddada iyadoona dhanka kale bulshada wilaayaadka islaamiga dib u xasuusiyey weeraradii labadii sano oo ayna dhaaftay mujaahidiintu ay ku soo afjareen kibirkii iyo isqaadqaadkii murtadiinta aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu